Gabdhaha ayaa muddooyinkii dambe isticmaalayay dawooyin la isku cayiliyo, taasoo lagala kulmo dhibaato aad u tiro badan. Gabdhaha ayaa dawooyinkaasi u cuno inay isku cayiliyaan oo ay caadinimada isaga saaraan, halka dawooyinkaasi ay cayil u keenin oo uu yahay cayilkaasi barar korkooda koray. Sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, dawooyinkaas ayaa loogu talagalay in lagu daweeyo xanuuno kale oo aan loogu talagalin in la isku cayiliyo. Daawada markay isticmaalaan ayaa waxa ay kala kulmaan dhibaatooyin dhanka caafimaad ah. Xanuunada ay sababaan dawooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah barar zaa'id ah oo foolxumo wato, wadna barar, dhalmo la'aan, jirka oo ku bararo, dhiig kar, iyo dhibaatooyin kale. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah gabdhaha ku nool degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose, iyagoona ka warbixiyay sababaha ku kalifay hablaha inay isticmaalaan dawooyinka la isku cayiliyo, iyagoo ka warqaba dhibaatooyinka ay kala kulmayaan.
magacayga waa amiin cabdulaahi maxamedan gabdhaha waayahan dambe aad ayay u isticmaalaan waxaana ku kalifayaan isleeyahay daawooyinkan laisku cayiliyo gabdhaha inay rabaan inay is cayiliyaan oo quruxdii halkaa ka gashay umalaynayaan inay sidaa ku qurux badan tahay oo hada sida badankan haddana soomaalida ay aaminsan tahay tahay qofka ga- qofka dumarka inay buurna ku qurux badan tahay marka saas darteed gabdhihii waxay isku bargaraamiyeen oo niyadda gashadeen inay quruxdaba buurnida tahay saas daraadeed bay u isticmaalaan ee ku kaliftaan is oran karaa saameyn aada u badan ayay kala kulmaan gabdhaha daawooyinka laisku cayiliyo saameyn aanan soo koob lahayn oo ilaa dhimasho gaarta caafimaad darro een, gabadhiyo caafimaadkeeda xumaado wadna xanuun wadna gariir wax kasta adi cudur walba ilaan waxan waa daawooyin si khaldan loo isticmaalayo magacayga waa xaliime cabdi cabdulaahi caadsinimiday diidan yihiin cayilkay rabaan maxaa la dhihi jiray quruxay ka raadinayaan inay cayilaanay rabaan oo caadinimadan hadda ay rabaan inay iska bedelaan ay dhibsadeen cayilkay rabaan